habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelayso bisha agostna waa kow sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com waxaad kalood naga maqli kartaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii martida mikrofoonka inaan annaguna ciidno oon dabaaldegno oo aan weynayno oo waxay ka mid tahay shacaa'irta ilaahi subxaana watacaala qur-aankana oo lagu leeyahay waman yucadim shacaa'ir allahi fa innaha min taqwa alqulub marka shacaa'ir weyn oo aad mataqaanaa muhiim u ah ayay noo ahayd inkastoo ay ka bedelan tahay wax aad u badan iyo farqi weyna u dhexeeya waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawayska washington
haw bal wax kaleba kaa dooni maaye oo anigan dee sariirta dul aale bal bal isoo boqoo keliya sidii cilmi boodheeri ma garanaysaa waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saamaynta xanuunka covid -9 uu ku yeeshay soomaalida dalkan maraykanka ku cusub iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayso sahre cabdi axmed
xubno sare oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo ku jira koongareeska ayaa soo celiyey wadahadaladii ay la lahaayeen laba sarkaal oo ka tirsan kaaliyayaasha sida weyn ugu dhow madaxweyne trump sabtida maanta ah si ay u gaaraan isfaham ku salaysan in lacag la geliyo dhaqaalaha maraykanka si looga badbaadiyo dhibaatada covid-19 ka uu leeyahay arrinkan ayaa imaanaya kadib markii malaayiin dad ah oo ku dhaqan gudaha dalka maraykanka ay wajahayaan xaalado adag oo dhaqaalo la-aaneyd shaqooyinkiina ay ka istaageen badankood aqalka koongareeska ayaa bilihii ugu dambeeyey awoodi waayey inuu go-aan ka gaaro lacagaha deeqda ah ee loogu talagalay in lagu maareeyo xanuunka covid-19-ka oo dilay ugu yaraan boqol iyo konton kun oo dad ah gudaha maraykanka sidoo kaletana hoos u dhigay dhaqaalihii dalkan afhayeenka aqalka wakiilada ee dalka maraykanka ee dimuqraadiga ah nancy blosy iyo sidoo kaleeto hogaamiyaha sanadka tirada yar jack shumer ayaa labaduba wadaxaajo waxay la lahaayeen xogayaha lacagta ee maraykanka stephen noged iyo sidoo kaleeto agaasimaha aqalka cad blosy ayaa waxa ay warbaahinta u sheegtay ka hor inta uuso bilaabin wadaxaajoodkooda saaka subaxnimadii inay kasoo horjeedsan doonto heshiis kasta oo ku salaysan ama ku dhisan muddo aada u gaaban xarunta qaran ee duufaanta dalka maraykanka lagala socdo ayaa xili hore oo sabtida maanta ah waxay sheegtay in duufaanta isiyaas ay si yar usii xoogeysanayso ayada oo qarka u saaran inay ku dhufato jasiiradda bahamas kadibna ay usoo gudubta ayaa la yiri gobolada koonfureed ee maraykanka asiyaas ayaa waxa ay ku socotaa jihada waqooyi galbeed ayadoo sidoo kaleetana wadato dabaylo aada u xoogan kuna socoto boqol soddon iyo shan kilomitir saacadiiba sida laga soo xigtay qubarada saadaasha hawada duufaanta ansiyaas ayaa lagu wadaa in ay ku dhufato gobolada koonfur bari ee maraykanka ku yaalo sida florida gelinka dambe ee maanta oo sabti ah amaba horaanta axadda beri ah gobolada florida iyo sidoo kaleeto north carolina ayaa waxay ku dhawaaqeen degniino la xiriira duufaantan kusoo food leh ee asiyaas gudoomiyaha gobolka florida ron desantis ayaa waxa uu ku dhawaaqay inay xaalad deg deg a gelayaan ilaa iyo dhowr iyo toban degmo oo ku yaalo xeebta badda atlaaniga ee ay saaran tahay gobolkaasi roobabkaasi ayaa ka dhashay duufaanta waxaana la filayaa inay ka bilowdaan sidoo kaleeto deegaano dhammaan hoos yimaado gobolkaasi florida iyadoo laga cabsi qabo in gobollo horleh ay kusii baahdo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sabtida maanta asaxiixi doono amar gudaha dalka maraykanka looga mamnuucayo isticmaalka aaladda bulshada ay ku xiriirto ee tigtokga la yiraahdo oo dhanka warbaahinta bulshada laga leeyahay dalka shiinaha ah tallaabadan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii hay-adda amniga qaranka maraykanka ee walaac ka muujisay amniga gudaha dadka maraykanka ee adeegsada tigtoga xili ay soo dhowaanayaan doorashooyinka madaxtinimo ee dalka maraykanka bisha november tallaabadan ayaa haddaba dhabarjab weyn waxay ku noqonaysaa shirkadda warbaahinta iyo qalabka tiknolojiyada ee pitidance ee laga leeyahay dalka shiinaha ee loo yaqaana tigtok aaladan ayaa noqonaysa tan ugu guulaha badan shirkadaha warbaahinta ee shiinaha kadib markii ay noqotay ayaa layiri mid caalami ah tartanna la gashay shirkadaha facebooka instagram-ka iyo snabchat-ka oo dhammaantoodba laga leeyahay dalkan maraykanka dalka mexico ayaa noqday dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan xanuunka covid ka guud ahaan caalamka booskaasi oo uu kala baxay britain sida lagu xusay warbixinta ay soo saartay jaamacadda johns hopkins ee dalkan maraykanka ee la socota arrimaha xanuunka covid ka mexico ayaa cudurka waxaa ugu dhintay in ka badan kun oo qof ayaa la yiri weli waxaa dhimashada coronavirus ee dunida u hogaanka u haya dalkan maraykanka oo ay ugu dhinteen covid in ka badan kun oo qof waxaa sidoo kale kusoo xiga dalka brazil oo covid ka uu dilay dad gaaraya kun oo qof dalalka philibiines iyo vietnam ayaa iyaguna waxaa lasoo warinayaa kiisas horle oo la xiriira covid ka ruushka maanta waxa uu sheegay in bilaha soo socda ee sebtembar ay ku jirto ilaa iyo oktoobar uu bilaaban doono tallaal looga hortegi doono covid ka kaasi oo la siin doona ayaa layiri dhammaan shacabka rushia hase yeeshee ma jirto ayaa layiri wax faahfaahina oo laga hayo nooca dawada iyo tallaabada la xiriirta daawadaasi
umahadsan tahay sahare cabdi axmed oo warka caalamka inoo akhrisay halka aad nagala socotaanna waa v o a washington aan ku bilownay xanuunka covid ayaa sabab u noqday inay adkaato in dad badan oo soomaali ah oo ku cusub dalkan maraykanka ama aan aqoonin luqadda ay helaan adeegyadii ay u baahnaayeen adeegyadaasi oo ay ka mid yihiin tarjumaadda luqadda caawinta dhinaca sharciga iyo wixii la mid ah xuseen barre aadan ayaa warbixintan inoo haya
ururada u adeega jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan maraykanka ayaa tilmaamay in uu cudurka covid caqabad ku noqday adeegyadii loo fidinayay jaaliyadda gaar ahaan dhinaca luqadaha iyo sharciga waxaa jira soomaali ku cusub dalkan oo u baahan in waraaqaha iyo adeegyada kale laga caawiyo sidoo kale ururada u adeega bulshada ayaa dhinaca sharciga iyo qareennada ka caawiya bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan maraykanka adeegyadaasi oo uu iminka cidhiiri badan la soo dersay sida uu faahfaahinayo xasan cali cumar xasan dheere oo ah hogaanka jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka ohio cudurkanu waa lagta hore adduunka o dhan buu saameeyey qolo gooni uu u taabtayna ma jiro hase yeeshee aad buu soomaalida u saameeyey dad aada u fara badan buuna ku dhacay marka loo eego nambarka iyaga intaan nahay sababahay u keenteen waxa weye waynu ognahay soomaalidu waa reero fara badan family badan family waa sideed sagaal qof dadka maraykankana badanaa waa laba ama waa saddex ama waa afar annaga marka hal qof markuu dhaco dee toban qof buu ku dhacayaa oo habihii la keenaya ama habartii ama wiil dabadeedna carruurta o dhan buu qaadaya marka cudurku aad iyo aad buu noo saameeyey dadku waxay imaan jireen xarumaha communitiyada meelaha jaaliyadaha looga adeego markii qofka dhib ku yimaado hadduu looyar u baahan yahay haddii guri laga saaro haddii shaqo qofka laga eryo hadduu information u baahan yahay hase yeeshee xafiisyadii way xiran yihiin oo maadaama xafiisyada la xiray dadkii marka way saamaysay dadkiina awood uma lahan qaarkood inay isticmaalaan videoga ama maxaa leedaha telefis lagu wada hadlahayo computer lagu wada hadlayo awood uma lahan annaga qudhayadu waxaanu heli jiray sometimes support baan heli jiray oo dadka waanu la shaqayn jiray ayaga dadku wada shaqayn jira marka saameyn weyn buu bulshada ku yeeshay hadday ahaan lahayd warkii la isu gudbin jiray hadday ahaan lahayd qofka wax loo qaban lahaa sometimes waxaa jira dadku waxay u baahan yihiin loo yaro waxaa jirta markii xadgudub yimaado dad loo yeelo oo la yidhahdo law maxaa court enforcement oo bilmatal guryaha haddii qofka laga sameyn waayo ama dib ku dhaco loo yeelo kuma imaan karaan marka dhib aada u fara badan buu saameeyey waxaa jira turjubaanaa jiri jiray waagi horeeto face to face ah oo dadka micnaha hor fadhiista hadda ma jirto dadki waxa weeyaan waxaa loo isticmaalayaa computerka way jiraan kuwo weli shaqaynaya oo si xooga u shaqaynaya sida teleefanada oo kaleeto oo weli ah laakiin bulshadu wuu saameeyey cudurkan dhinac walba marka loo eego luqadda ayaa inta badan caqabad ku ah dadka ku cusub dalkan iyo dadka waayeelka ah iyadoo iminka uu jiro culays la soo dersay dadka xirfadda u leh turjumaannimada ee u adeega soomaalida u baahan in laga caawiyo luqadda gaar ahaan dhinacyada caafimaadka iyo maxkamadaha iyo adeegyada ay dowladdu bixiso sida ay faahfaahinayso sabaax yuusuf oo ka mid ah turjumaanada soomaalida ee gobolka minnesota covid nineteenku wuxuu saameyn ku sameeyey runtii turjubaanadu dhowr qoy u kala qayqaybsamaan oo dadna waa dad in-house interpreting oo layidhahdo kambaniyada ama isbitaalada u shaqeeya dadna waa dabadda kuwa ka yimaada ee iskood u shaqeysa independent contracting ku shaqeeya saameyn wuxuu ku yaalay in la xaylkameeyo ama si dabadda ka imaan jirayay si loo yareeyo xanuunka faafinteeda ama in dadka kale beshanadaad u turjumayso ama bukaanka aad u turjumayso in aanay waxba kaa qaadan adigii si loo xakameeyo ama loo yareeyo janska in la qaatasado horteed ayaa loo loo joojiyey in dabadda ay ka yimaadaan turjubaanadu taasina waxay keentay in xaggii luqadda beshanadu xaggii luqadda aysan runtii sidii uga ay u dooni lahaayeen inay wax weydiiyaan su-aalo ama dhakhaatiirtooda ay u wareystaan aanay u samayn karaynin waayo waxaa lagu bedelay turjubaano dabadda ka iman jira kuwa taleefon lagaga hadlo ama v r i video remote interpreting wax lado computer ah ayuu qofku xagga kala fadhiisanaya qofkaasaa lagu xidhayaa taasaa bedeshay turjubaanadii dabadda ka iman jiray qofku markuu video remote interpretingka uu ku samaynayo videoga oo shaashada lagaga soo xidho qofka lagaga turjumayo waxay keentaa horta kow ismaqal la-aan isfahan isfahan la-aan iyo in adigoo qofkii la hadlaya ama serviceka u qabanayo telefonka go-aya ama connectionkaa go-aya telefonku sidoo kale qofkii xidhiirkii baan marka qofka markaad wejigaaga horta adu fadhido dee connection ma jiro go-aya ama telefonka ciddii laguma dhigayo ama waxaa laga yaabaa qofka xitaa lagu soo xidhay luqadda inuusan si fiican u garanaynin hadhowto telefonka qofka wuu iska dhigayaa xagga kaleeto turjubaanka ahaa taasina markaa waxay dhib ugu keenaysaa qofkii sidii serviceka loogu qaban lahaa inaanu loogu qabanin ama ciddii lagu hadalkiisa oon laga dharjin ama lagu dib uleynku go-o markuu go-ana haddana qof labaad haddana loo raadiyo qofkii qof aan ahayn haddana lagu xidho caqabadahaasi waxay ku keeneen in dadkii aanu sidii adeega loogu qaban kari lahay ee furfurnaanta ku jirtay su-aalaha qofkuu ka jawaa loogu jawaabi lahay xitaa wacyigelin baa la socon jirtay dhakhtarku inuu uga sheekeeyo patientka waxyaabaha ka hortag aad samayn karto patient kasta iyo bukaan kastaaba mid ka kale lama mid aha oo mid waliba mid baa macaan qaba mid baan qabin mid baa dhikar qaba mid baan qabin xanuuno underline conditionska waxa la yidhaahdo ayay kala ayuu qabaa marka patientku wuxuu la hadlayaa dhakhtarkiisii oo faahfaahin isagoo khaas u ah oo isagoo ku saabsan isagoo ka hortegi lahaa ayuu weydiinayaa ama loo samaynayaa ama uu loo qabanaya taasi meeshu way ka baxday waayo aniga kuu sheegayo laynkan markuu qofka lagu soo xidho uu go-o haddana mar labaad go-o su-aalaha qofku uuba maba ka jawaabayo ama maba weydiinayaba dhakhtarka sidii looga rabay taasna waxay ku keentay dayacaad meeshii ka baxday oo caafimaad ahaan sidii laga rabay in loogu adeego feeshinada aan loogu adeegeyn cudurka covid nneteen ayaa guud ahaan saameyn ku yeeshay nolosha iyo dhaqaalaha dunida isaga oo kalifay in uu isku socodka hakad ku yimaado iyadoo weli ilaaya iminka aan xal loo haynin cudurkaasi aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi inala socodsiiyey halka aad nagala socotaanna waa v o a
dalka australia ayaa waxa ay muslimiintu u ciideen siyaabo kala duwan dadka deggan magaalooyinka qaar ayaa waxaa saareen xanibaad iyada oo masaajidaduna ay xidhan yihiin halka magaalooyin kalena ay muslimiintu heleen fursad ay ku tukadaan salaadii ciidda islamarkaana ay munaasabadaasi ugu dabaaldegaan wariyaha v o ed australia ibraahim cumar baafo ayaa warbixinta ka soo diray magaalada melbourne ciidan carafo ayaa soomaalida reer melbourne uga duwaneyd ciidihii kale ay u soo joogeen maadaama gobolkan victoria xayiraad lagu soo rogay suurtagalna aysan ahayn in masaajidda iyo goobihii waaweynaa lagu dukan jiray loo dareero cabdirashiid axmed waxa uu ku ciiday gurigiisa dareenkiisa ayuu v o a uga warramay
runtii ciidan ibraahimow waxaad dareemaysaa in ciiddu ay tahay muujin shacaa'irta ilaahay subxaana wa tacaala takbiirta oo kor loo qaado dadka oo dhan oo isku maaragtay isku soo baxa oo meel barxad ah isugu yimaada ilmaha oo macnaha dareenkaas ay dhammaantood wadaagaan ilmaha oo farxa oo cayaara xaafadaha iyo ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta ay soo booqata in muslimnimada iyo islaamtinimada iyo cizada islaamtinimada la muujiyo in lagu kor loo qaado magaca ilaahay oo allahu akbar allahu akbar allahu akbar dadka oo dhan ay wada leeyihiin jawiga noocaas iyo environmentga noocaasa runtii ayaa ciidda sameeya markiise ay noqoto in gurigaaga aad fadhiisato oo aadan masale iyo meel lasoo bannaanka ah oo ciidda lagu tukanaya aanay jirin waxay u baahan tahay markaas in aad ciiddii dhadhankeedii wax ka hesho laakiin gobolka galbeedka austraaliya ee magaalada beeth oo soomaali badanna ay degan tahay ayaa si caadi ah loo ciiday oo salaadii ciidda lagu dukaday masaajidda dadka masaajiddaasi kusoo dukaday waxaa ka mid ah cabdulqaadir cabdiraxmaan oo degan magaalada beeth ayaa iiga waramay sida ay u ciideen
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal ibraahim waa ku salaamay walaal haddaan kaaga waramo sida loogu ciiday magaalada beeth ee galbeedka australia runtii waxaan soo xusuustay waayadii hore sida loo ciidi jiray waxaan ku dukaday masjidka alfurqaan masjidkaasoo aan u dukanay laba qeybood qeybta hore oo dukatay sideedda aroornimo haddana qeyb kale ayaa waxay dukatay sagaalka taasoo awal banaamijka lagu dukan jiray laakiin si sanadkan lagu dukaday masaajidka si fiican ayaana loo dukaday
melbourne maadaama masaajidii aan loo dareerin soomaalida guryahooda ayay ku dukadeen cabdirashiid ayaa mar kale iiga waramaya qaabka salaada ciidda ay gurigooda ugu dukadeen runtii waxaa gurigii aan ka daarnay takbiirtii oo maaragtay maaragtay masaajidadii masjidkii nabowiga ahaa iyo masaajidkii makal mukarama ayaanu saarnay waxaanu gurigeygii ku sharaxnay maaragtay waxyaabaha ciidda lagu dabaaldego oo buufimaadkan buufinka ha noqoto maxaanku yidhaahdayey macmacaankii la cuni jiray oo aanu soo maaragtay samaysanay qaarna soo gadanay oon guriga keensanay ha noqoto caruurtii oo iyagoo gurigiisa jooga aanu u labisnay oo runtii dee dhar cusub loo soo gaday labiskiina qaatay marka ciiddii waxaanu gurigayagaanu ku jilay imaamyada masaajidda beeth ayaa intaan salaada la xiran dadka ku odhanayeen stow wataqaarabu oo la mid ah isu dhowaada oo ha kala durkina iyadoo tan iyo kolkii cudurkan covid sagaal iyo toban adduunyada uu soo gaaray dadka lagu wargelinayay inay kala fogaadaan waa kan mar kale cabduqaadir oo ka waramaya waxaa la yidhaahdaa social distance ma jirin ma jirin wax afka la xiranayay dadku waxay ahaayeen dad isu dhow oo wadaadka waxaat wuxuu dhahaya istawu kala fogaansho ma jirin waana runtii dadka way salaamayeen wayna is-shuminayeen sidaas ayaanu ku dukanay melbourne iyo guud ahaan gobolkan victoria ayaa saaran xayiraad tan iyo horaantii bishii tagtay ee luulyo iyadoo sababna ay u tahay soo rogaal celinta cudurka covid sagaal iyo toban iyo tirada dadka laga helaa ay sare u kacday dhimashaduna ay badatay halka gobollada kale ee dalkan austraaliya qaarkood aan kiisas xitaa laga diiwaangelin waxaana dowladdu ay sheegtay in xayraadan la qaadi doono labaatanka bishan aynu ku jirno agost haddii xaaladdu ay ka soo roonaato ibraahim cumar baafe magaalada melbourne dalka austraaliya
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba iyo weliba ciid wanaagsan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cismaan cabdi raage oo loo yaqaano xooshow oo ku nool magaalada tan london ciid wanaagsan marka hore kusoo dhawo barnaamijka bal ka waran ciidda iyo xilliga ay kusoo beegantay iyo waxay uga duwan tahay ciidihii hore
ciid wanaagsan ridwaan xaaji cabdiweli adiga dhammaan dhegeystayaasha v o a ciid mubaarak ciidan runtii waa ciid aada u weyn oo muslimiinta aada ugu weyn oo aada og tahay inay dhacdo farad weyn oo ilaahay subxaana watacaala nagu waajibiyay haddaan muslimiin nahay inuu qofkii awooda martaba xajka yaa la sameeyaa maalinta carafo maalinta ku xigta oo loo yaqaano yowm alxaj alakbar maalinta carafo maalinta ku xigta oo dadku ay xalaashanayaan kuwa xagga jooga oo ay waxgalayaan oo mataqaana rajmiga ay sameynayaan inaan anaguna ciidno oon dabaaldegno oo aan weyneyno oo waxay ka mid tahay shacaa'irta ilaahi subxaana watacaala qur-aankana oo lagu leeyahay waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alqulub marka shacaa'ir weyn oo aada mataqaanaa muhiim u ah ayay noo ahayd inkastoo ay ka bedelan tahay wax aada u badan iyo farqi weyna u dhexeeyo sanadka maanta aan ku jirno oo aan weligeena taariikhda hore noo soo marin oo coronavirus adduunka oo dhan isu dhaafay ma filaayo in sidii loogu talagalay ama la rabay in loo muujin karo shacaa'irta sanadkan marka isbedel weynaa jira aada u weynaa jira yani waayahay marka la eego dadka muslimiinta ah waxa ay u arkaan in covid sagaal iyo toban xilligan uu walwal fara badan geliyey in qoysasku ay isku yimaadaan in hal goob lagu wada ciido in wax laysla cuno dadka soomaalidana dee qeyb ayay ka yihiin bal arintaas ka waran laftirkeeda sida aada ka warqabtaba muslimiinta halkan joogtaa muslimiin aada u badan oo xoog leh jaaliyadda oo masaajidda ma ahane weliba meelaha xadiiqooyinka caamka ama baagaga loo yaqaano iyo isugu soo bixi jireen ayagoo caruurtooda wato halkaasayna ku sameyn jireen shacaayirtaas oo ay ku ciidi jireen kulligood familiska oo dhan muslimiinta u k degan laakiin sanadkan waxaa soo baxay in bahalkii covidki uu sameeyo second wave oo dawladda aada ay uga bixiso warning laba maalmood ama maalin ka hor ayagoo laftirkooda ku xisaabtamaya in ay dadweynaha jamaahiirta muslimiinta isku soo bixi doonaan isku baxaasna oo keeni doono dhaawac badan ama dhib badan uu gaarsiin doono marka especially meelaha oo north and west england sida west yorkshire iyo manchester iyo dhinacyadaas ay waxay kusoo rogeen in faamilada hataa ayna isbooqan karin runtii mana la firaynin oo dad badan isu diyaariyey safaro u galay inay is arkaan waxaa dhacay jug weyna aada u dhacday masaajidiisa og tahay london iyo meelaha hataa ka qabow luster iyo ka qabow west midland iyo north ka qabow oo koonfurta ah hataa masaajida qaar waa lagu tukanaya laakiin laiskama tukanayn laiskama tegaynin ilaa aad ka samayso online booking oo aada magacaaga iyo waxaaga isgargarayso waa og tahay masaajida laftirkeeda marka la tagaya qof walba masaliis inuu hore u qaato maaskigiisa inuu qaato suuliyadii inuuna mataqaanaa isticmaali karin oo wuduuigiisa asagoo qabo uu meesha tegaayo runtii ma ahayn farxaddii iyo suruurtii iyo wixii loogu talagalay waa og tahay ciidaha waxaa loogu talagalay inay caa-ilaadka ama familiska ay isbooqdaan dadka jirjirana loo tegi waayo guryahooda isaga jira ama isbitaalada ku jira in loo tago in takbiiraad la sameeyo oo jeedka la maro in adxiya la sameeyo midaan oo kaleeto oo wax la gowraco sida sunadii abuna ibraahim calayhi salaam dadku wax isla cunaan oo meel laisugu yimaado isla cunitaankii iyo isdhexmarkii iyo hataa oogidii ciidda salaada oo si caama loo loo dukado aadaa looga baqay wayahaasaba xaafada aan deganahay waayahay hal su-aal oo kale aan ku weydiinayaa cismaan marka laga hadlayo feejignaanta iyo ahmiyadda ay leedahay waad dareemi kartaa laakiin gaar ahaan soomaalida waxaay ku badan yihiin intooda badan magaalada tan london meelaha qaarkood magaalooyinka kale waa ay degan yihiin laftirkooda dee saameyn gaara ayay ku yeelatay arrintan marka ahmiyad intee leeg ayay leedahay in dadku ay ilaaliyaan nidaamka iyo taxadarka laga muujinayo in mar kale cudurka uu dilaaci karo ama haddaba uu ku jiro dalkii oo loo baahan yahay in dadku ay ay taxadarkaas muujiyaan mahadsanid radwan runtii qof walba oo muslima ama soomaaliya ama noolo ah oo adduunka ka saaran wuxuu og yahay oo na soo maray dhibaatooyin aada u badan uu geystay coronaha dad badana u baaba-ay oo u dhintay oo aan naqaano oo ehelkii iyo familkii iyo asxaabtii iyo qaraabadii waxaas oo dhan kamid ah marka isheen aan ku aragnay dhib leeyahay coronaha idan marka in la fuliyo shacaa'irtii oo sunan ah oo in la muujiyo ah iyo nafta in la badbaadiyo waxaa aad u qiimo badan in nafta la badbaadiyo oo la fejigaado talooyinka dowladdana la raaco wa ilaa waxaa dhacaya khasaare aada u weyn oo aan aragno inay dhaceen hataa markii la yidhi maqaaxidaha iyo meelaha la isugu imaanaya georgia intii ka madax adeegtay iyo wixii cudurka dadka isku faafiyey dhibaatada gaartay horaan u aragnay marka si kasta oo xanaaq u dhacay si kasta oo dadka qaarkood ay mataqaanaa u yidhaahdeen waxa hadda loo soo celinayo restrictionka oo mar hore la qaaday waxa waa annagaa noogu dhibaateynaya haddana waxaa sax ah in cudurkii uuna weli bixin oo weli taagan yahay haddii laysu imaadana uu dhibaatooyin badan abuuri karo marka in la feejignaado oo nafta la badbaadiyo waxyaabaha diinta ay usoo degtay waaye in la maqlo ayaana mataqaanaa kula talinay jaaliyadda iyo inta naga agdhow dhammaan ficlan waana dhacday inkastoo ay jireen dad aada uga madax adeegay oo sharax haddii qooyinka isugu tagay xaafadaheena south west london kadibna ay maqleen markay salaadii dhamay rabeen boliis baabuurkiisa oo soo qaylinayo dhan kale laho meel kale u socdo kadib meeshii hoogaa cabsi iyo kala carar ka dhacday si kastaba ridwano waxaa muhiim ah in shacaa'irta la oogo iyo in nafta la badbaadiyo in nafta la badbaadiya owla ah maqaasida iyo shareecada islaamka usoo degtana waxaa waaye naftaas in la badbaadiyo waaye marka cudurkan jira in la maqlo talooyinkooda waa waa wax aan mataqaana ku baraarujinayna mar walbaan una sheegay jaaliyadaha muslimka ah gaar ahaan jaaliyada soomaalida oo kamid ah jaaliyadahaas muslimka ah waa gartay marka laga hadlayo dalkan malaayiin muslimiin ah oo ku nool waqooyiga england ayaa dowladdu ay amartay maalin ka hor ama saacado ka hor ciiddii shalay ahayd inaanay guryahooda kasoo bixin sababo la xiriira in goobahaas uu kusoo laba kaclayn karo xanuunka covid sagaal iyo toban waxaa kamid a manchester waxaa kamid a bariga lancashire waxaa kamid a galbeedka yorkshire arrimahaasoo dhan marka la eego kasokow xataa waxaa suuragala in dee magaalooyinka waaweyn oo london ay kamid tahay uu mar kale cudurkii kusoo laba kacleeyo marka dowrka idinka idinka bannaan marka laga hadlayo qof u ololeeya arrimaha bulshada maxay tahay idinkoo ilaalinaya dareenka iyo shucuurta iyo dee walwalka dadku ay qabaan ka sokow haddana amarada faraha badan ee mararka qaarkood laga yaaba in dadku ay jibiyaan ridwano sida caadiga ah dadkeena muslimiinta ah dad diintooda aada u jecel oo laabla kacle oo shacaa'irta iyo waxyaabaha sunanta ah mar walbaba aada u xoojiya waay laakiin jawharka iyo waajibaadka wax walba ka muhiimsan maalmo dhaweyto laftar yaa waxaa ka dhacay ayadoon jirin ciidan iyo isu imaad muslim iyo occasion muslim oo leeyahay ayadoo aan jirin yaa magaalada laftar waxaa laga helay inuu cudurkii mar kale kusoo laabtay si gaarha kaligeed waxaa loo geliyey restriction oo la yidhi mataqaana lockdownka mar labaad ku noqda guryaha in la joogo magaalooyinka manchester iyo bradford magaalada la dhahayo oo west yorkshire kamid ah galbeedka yorkshire waa meelaha muslimiinta ugu badan ay degan yihiin gaar ahaan magaalada bradford la dhahayo aada ugu badan yihiin muslimiinta meelaha cudurka oo aada u aafiyayna kamid tahay marka cabsi ayaga loo qabo ama danayn ayaga la danaynayo ayaa meelaha la tilmaamay dowladda aan isleenahay waa ku saxan tahay oo waa suurtagal meelahaas inuu mar labaad second wave aada u xoog badan kusoo laabto marka talooyinka la siiya inay u arkaan si positive ah oo oo fiican inay u arkaan aan mataqaanaa ku baraarujinaynaa doorkeenana waxa waaye qofka muslimka ah inuu ogaado mar walba in naftiisa ay ka muhiimsan tahay wax walba cudurkaana wax jira inuu yahay adduunkana uu saameeyey inuu yahay indheheenaan ku aragnay oo muddoona soo hayay from waxaan bilownay laga soo bilaabo shan iyo labaatankii march inaan galno lockdown shan iyo labaatankii march haddana waxaan maraynaa kow iyo agosto maanta intaasu soo taagan yahay isbitaalada maalin walba waxaana lasii jiray report ah inta dhimatay marka waa la yaqaanaa familigii oo dadkiisa ku waayey asxaabtiisa ku waayey qaraabadiisa iyo dariskiisa ku waayey waa iswada naqaanaa kulli marka nafta ayaa owla ah in la ilaaliyo in la muujiyo shacaa'ir marka waxaan dhihi lahaa dadku hataa waxay samayn karaan inay guryahooda ku dukadaan shalay keliya ma ahan hataa maanta inay dukadaan berri ay dukadaan ciidda waa saddex maalmood in mataqaana telefonka iyo zoomka iyo meelaha hadda laysku arko familka layska arko oo sidaas kaleeta loo xiriiriyo oo la isticmaalo aaladahaas oo guryaha ay joogaan ayna maqlaan awaamirta kasoo baxaysa dowladda dowladda ay muujinayso ayadaa research ku samaysay aada nooga taqaano marka maqaasiirta iyo scientificga adviceka ama mataqaanaa digniinaha uu bixinayo in aada loo dhagaysto oo loo maqlo ayaan annaga u sheegaynaa dadkeena insha allahu tacaala in ciidda la muujiyo iyo in nafta la ilaaliyo waa ku celcelinaya ridwaan raalliga noqo waxaa aada u muhiimsan in nafta la ilaaliyo nafta waxay ka mid tahay ilaalinteeda waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala usoo dejiyay diimaha oo dhan marka ilaalinta nafta ayayna ka mid tahay oo cudurkaa nafta wuxuu ku yahay halis waa og tahay dhibaatooyinka uu geysanaya iyo neef xeranka uu maraayo oo mataqaana ku sameynaya bini aadamka si deg deg ah qofkii inuu ku baxaayo marka waxaan kula talinaynaa jaaliyadda soomaalida hadda maqlayso codkayga fahmaysa haddii la turjumana jaaliyadaha muslimiinta oo dhan inay mataqaanaa ka feejignaadaan una hogaansamaan awaamirta kasoo baxaysa dowladda naftoodana ay ilaaliyaan meelaha halista gelinaya inay ka dheerayaan intaasaa mataqaana aan aan dhihi lahaa waayahay ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo maadaama arrimaha bulshada aad u ololayso xilli adagna lagu jiro covid nineteen ama covid sagaal iyo toban cid walba saameyn ayuu ku yeeshay adiga shakhsiyan adoo soo koobaya saameyn intee leeg ayuu kugu yeeshay
saameynta shaksiga ah waxaa aada igala weyn saameynta uu ku yeeshay jaaliyadeyda soomaalida oo xaafadda aan deganahay keliya lagu waayay ilaa iyo dhowr iyo toban aada noogu weynaa ruux oo kamid ahaa odayaasha jaaliyadda dhalinyarada qaar kamid a dhalinyarada inkastoo aada ugu yaryihiin waxaa ku badnaa da-da dhexe iyo da-da waaweyn waxaana naga tegay rag aada u qiimo badan oo jaaliyadda kulahaa macno ayaa ku baxay rag actifistiyaal ahaa oo jaaliyadda u shaqayn jiray soomaalida ayaa ku baxay waxaad og tahay adduunka oo dhan dhaqaalihiisa inuu ku baaba-ay oo hoos u dhacay dadku shaqa la-aan iyo wax inay ku dhacday ani waxaan ka mid ahay dadka aada u saacida jaaliyadda soomaalida ee degan south west london gaar ahaan xaafadda stratham oo aan madax uga ahay urur la yidhaahdo stratham support hub hooyooyinka iyo dhalinta ku shaqo beelay oo hadda dib u raadinaya noloshooda inay soo celiyaan ayagoo weligood aan aadin universal credit waxaa la yidhahdo oo dowladda ay bixiso oo ceyrta ah iyo qaar badan oo gudahoodii lagu soo dallacay lacaga ayna filanaynin oy keento mataqaanaa mashaqadan iyo qaar badan oo business lahaa oo aan garanaynin sida ay dowladda uga dalbata caawinaad yaan mataqaana la daaraadhacaynay ayadoo aan la arki karin la imaan karin oo qof walbaba gurigiisa uu ku ekaa yaa waxaa haddana ay dadka qaarkood ayna garanaynin in la isticmaalo aaladaha oo layska arko oo oo internetka ama teleefonada la isticmaalo markaasaa gurigoodii problem ku qabsaday ayadoo waxaan ogaanay ay taagan tahay stageka ugu dambeeya oo in la saaro ah marka dhibaatooyin badanaa jiro shaksiyanna dadkaasaan kamid ahay dhibaatooyinka ay soo gaareen oo faamiladooda ku waayay qaar kamid ah kuna mataqaanaa baaba-ay oo stress qaar badan oo galaa jiro qaar badan oo blood sugar iyo waxyaabo badan mataqaanaa ay ku dhaceen dhiikar iyo waxyaabo badan ay ku dhaceen jiro oo dhibaato caafimaad oo rasmi ay lasoo darastay oo aan mataqaanaa maalin walba aan la talinayn wax u sheegayno marka dhibaatooyin aada u ballaaran oo aan la koobi karin oo cudurkaa sababo oo wato waana og tahay ridwaano mar haddii qofka bini aadamka oo meel ku morgooda oo ku mashquul meel kaleetuu ka gaabinaya oo mataqaanaa aada uga dhacaysa guud ahaan jaaliyadda soomaaliyeed iyo muslimiinta maanta joogta dhibaatada uu gaarsiiyey meelihii loo carari lahaa oo dhan ayaa la iska xiray masaajidii oo la xiro oo dadku ay isku arkaayeen dhibaato ka weyn aniga ma arkay inay mataqaanaa ummadan soo gaari karto meelkasta isaga imaan kareen ummadda socializingka wuxuu u yahay ama is aragga iyo inay isu yimaadaan wuxuu u yahay wuxuu u yahay relief ama inuu qofka neefsado marka qof walba haddii gurigaaga ku ekaa la yidhi oo meelihii uu ku neefsan lahaa oo dhan laga soo xiro una isticmaali karin teleefonadii iyo whatsappkii iyo social mediaha waxyaabihii oo dadka ay ku xeran jireen una garanaynin si loo isticmaalo ama una ku lahayn contacts badan waxaa gaaraya dhibaato aada u weyn aa gaaraysa dhibaatooyinkaas dadka ay saameysay dabcan kamid aan ahay jaaliyadeedana aaday u saameysay waxaana mataqaanaa jaaliyadeeda kula talinaya mar walba inay raadiso oo inuu guriga isku xirin kaligeed ay raadiso qaraabadii iyo ehelka iyo cid walbaba oo saaxiib laha inay xiriiriso oo ay gasho meelo ay ku sheekaysato annagu waxaan sameynay intii lockdownka uu jiray xaafadda meelihii laisugu imaan jiro shaha lagu cabi jiraan magacyada hataa u bixinay waxaan sameynay group oo aada u weyn oo ballaaran oo aan dhahnay mataqaana ha lagu sheekeeyo odayaashana ha looga warqabo hala raadiyo marka in saas la isbaahiyo oo dadka laga warqabo waaya cusmaan aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga sida hore laga qafo sida hore uu ka yaryahay toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay cismaan cabdi raage oo loo yaqaano xoosho waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan iyo weliba ciid wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a dad kumanaan kun oo dollar maydha iyaga oo ka cabsi qaba inay ka qaadaan xanuunka covid nn ee uu keeno coronavirus lacagtii ay haysteen ee ay dee soo qaateen ayay dee ka shakiyeenba inuu coronavirus saarsaaran yahay kadibna way dhageen cabdixakiim hasayga daldaalana ayaan ku hollinayaay odowgacmaani taysan odow isku iili waayay sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doonaa
waciile ciida ciida cashiiriya deris wanaagba ciidu caaqiya ciid mubaarik ciid wanaagsan ku ciida
qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyo weliba fanaanka cabdirasaaq saleebaan gaas basray basray bishaan ku barteen bilownay jacaylkii ambeere
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal bilihii u dambeeyey waxaa guud ahaanba dunida saameeyey xanuunka covid nn ee uu keeno amaba uu sababo fayraska corona kaasoo dunida ay ugu dhinteen kumanaan qof islamarkaana ku dhacay amaba asiibay malaayiin kale waxaana sida aynu ka wada warqabna iyadoo dadku ay raacayaan talooyinka ay dhakhaatiirtu bixiyaan ay ku dadaalaan in aan xanuunkaasi ku dhicin iyaga oo maydhaya gacmahooga iyo weliba wax kastoo ay isticmaalayaan oo ay isleeyihiin waxa in uun soo gaadhay amaba kusoo dhex dhuuman kara xanuunka haddaba taxadarkaasi qofba meel ula kaciya waxaa jira dad aad ugu fogaaday oo sameeyey waxyaaba dunida ka yaabiyey oo qaarkoodna sida la tilmaamayba aan xanuunka waxba aanay ka taraynin caawana waxaan barnaamijka idinku hayaa laba dhacdo oo ay sameeyeen laba qof oo midkood uu maydhay lacagtii u haystay halka ka kalena uu mishiin cuntada lagu diirsado uu dhex geliyey si uu koroonaha uga dilo lacagtaasi bal haddaba yaanan sheekada idinka dilin aan soo dhoweeyey cabdixaafid cawil ismaaciil oo inoo haya lacagta la maydhay inta ay leekayd iyo weliba meesha ay dadkaasi ku nool yihiin
horta cabdi xakiimow adduunyada waxaa la nin noolow maxaa aragti kuu laaban soo saa ma ahayn horta mahmahdi guud ahaan iminka caalamka dee waxaa dawqiya cabdixakiim saad ka warhayso xanuunkan covid sagaal iyo toban ee uu coronavirusku keeno xanuunka bacihiisu ama dadka bacda oo ku xidhaa cabdixakiinow aad iyo aad iyo aad ayuu kala duwan tahay waa shakigii shaki bacda waxaan ka wadaa yani shakiga uu qofku shakiyayo marka waxyaabo badan oo adduunkii dadkii ka yaabiyey ayaa dadkan ka cabsi qaba ama ka baqaya ama ka shakisan covid nteen lagu arkay si gudbayn bacdaaya waxaa u eegi doonaa iyo sheekadaasi laakiinse haddaynu toosba u guda galno qoladani maxay samaysay qoladan waxay samaysay cabdixakiinow dee horta anigi ku yidhi wax walba ka yaab xataa de horta intaan u gudagelin dee adiga laftaadu xitaa marar badan waxaad arkaysaa t v da waxa laga soo daynaya meelaha waxaa ku jira dadba waxbay sameeyaan laga bilaabo dad dee qaarib dadki bixi bay waayeen horta oo ay gurigii ku jiraan dadka qaarina adeegii in loo keeno oo guriga hortiisa loo dhigo oo inay xitaa doontaan ay iska daayeen inay dee dabaduun soo yaro wareegaan soo jabacsadaan mooyaane cabsi daraaddeed cabsi daraaddeed adeegii baa yimi oo dadkii qaar qudradiibay maydhayaan wixii kale dee baastadiibay maydhayaan qaar baa bariiskii maydhaya qaar baa roodhidii bacdii lafteedii maydhaya qaar baa kusteeri roodhidii xitaa maydhaan kiilo
marka wax kastoo lisleey baa halkaasoo kugu soo dhuuman karaa in iska maydhaan bay doonayaan si fiican dadka qaar cabdixakiin oo adiga arkay oo dee bahalkan maradan afka lagu xidho ay ku xidhan yihiin dee iminka gaarka ah ee la sameeyey ee dhakhaatiirta iyo afdaboolka ee dhakhaatiirkii tayada kalkaalayaasha caafimaadku ay xidhan jireen dadka qaar cumaamaday xidheen dadka qaar masaray xidheen dadka qaar baa funaanadii iyo shaarkii siteen afka ku xidhay markaa horta bahalka hawshiisu iyo shakigiisa iyo cabsidiisu dee saasay u badan tahay waa gartay qoladani markaa tallaabaday qaadaan haddaynu kusoo noqono qodanay tallaabaday qaaday waxa weeyaan lacagtii ay haysteen ee ay dee soo qaateen ayay dee ka shakiyeenba inuu coronavirus saarsaaran yahay kadibna way dhageen cabdixakiim
hadda waa maydhista caadiga lacagtaa la maydhay si fiican lacagtaa waxa ay weliba labada qof mid ka midi waxa uu ku maydhay washing machine halkii dharka lagu maydhi jiray ayuu ku maydhay qiyaastii haddii washing machine la geliyo biyihiyo saabuun oo la raacinaya wax kale laguma maydhayo dee dabcan biyihii saabuuntii marka maxaa dhacaya dee in lacagtiiba milanto la kala garan waayo keebaa boqol ahaa keebaa konton ahaa keebaa labaatan ahaa marka lacag intee leeg bay lacag tahay maydheen lacagtan cabdixakiin waxaa ka dhacday horta magaalada ansan city oo ku taalla u dhow sool caasimadda dalka koonfurta kuuriya koonfurta kuuriya oo dee dhulkaa kuuriya iyo waqooyi iyo koonfur iyo taiwan iyo xaaladoodan waa iska ogtaho bahalkani de waa kii meelo kasoo bilowday ayuu ku dhowaa lacag badan bay ahayd oo konton konton kun oo nood kan lacagtan ayagu isticmaalaana oo midkiiba de u dhigmayo labayo afartan dollar laakiin dee badan bay ahayd inkastoo dee la kala garan waayo cabdixakiino waa hagaag haddayba noqotay lacagtaasi konton kuna de midiibaa u dhiganto labiyo afartan doolar hadday lacag badan ahayd kolley amount badan ama lacag badan bay noqonaysa masiidun buu kaga samray markaa lacagtii dee saasay kugu daysay marka
maya dalkaas koonfurta kuuriya sharci baa ka yaalla qofku haddii lacagtan uu haysta ee waraaqda ah ay dildilaacdo haddii damage ama dhibaato soo gaadho saasoo kale de haddii ay maydhanto mararka qaarkood waa laga yaba inuu xitaa qofku mararka qaarkood dharka uu xidhan yahay lacag ku ilaawo laakiin dee lacagtaasoo kiish leego dee la geliyo la maydhay waad fahmi kartaa sharci baa ka yaalla wixii lacagta la garan karo ee la qiyaasi kara dee xisaabteeda la ogaan karo wixii qofkii waa la isugu geynayaa waa loo celinayaa marka gabadhan cabdixakiino waxaa loo celiyey lacag ku dhow saddex iyo labaatan milyan oo lacagtan woonka ah oo ay iyagu isticmaalaan oo marka loo rogo dollarna isku noqotay sagaal iyo toban kun saddex boqol iyo labaatan dollar marka dee shaqaalihii bankiga markii dee ay wixii arkeen ee la shiray ee la eegay ee la rogay ee la rogay intaas in loo celiyo ayaa go-aankaas la qaatay waagaag de cabdixaafido waynu ka warqabnaayo dee intaa ganacsigii dee haba koobnaado meelo badana xidhnaadaana way socdaan dadkii lacag way isticmaalayaan ama kaadhkooga ha isticmaalaan ama iyadoo de waraaqa ha isticmaalaan qofkan shakiga ama waxa u gaarka ah muxuu ahaa waa su-aal aad u wanagsan cabdixakiinow waayo de qofku hadduu dee xitaa bangiga waxoogaa yar kala soo baxo iyo markuu de lacag dee waxoogaa kuusa dee uu maydhayo waa kala duwan tahay qofkan sida la sheegay tacsi ayaa ku dhacday waxoogaa ayaa dadkii ehelkahaa iyo qaraabadii iyo saaxiibadii isugu soo ururiyeen de markaa waad garanaysaa qof loo soo qaaraamayo dee qofba inbuu keenay markaa shakigana waxaa keenay dee lacagtaa dadka gacmahooda kala duwan ka soo baxday ayuu de qofkii bac ka qaaday waayo de marka de labaataneeye qof mid dee boqol keena mid midba uu wax keeno dee lama garanayo dee wax mid lagu jira moog tahay marka taasaa kaliftay in qofkaasi shakigaasi ku yimaado aakhirkiina uu lacagtii khasaaladii dharka lagu dhaqayay dee uu ku guro uu halkaa ku maydho cabdixakiino qofkanun maaha maydhay dee mashiinka geliya lacagtii saabuun iyo biyo ku maydhay waxaa kaloo iyagana la sheegaya dad kaloo iyagana si kale u maydhay amaba u nadiifiya lacagta farsamo tan ka duwan baa iyadana jirta si fiican isla nin reerkooda ku sheegeen magaciisa la yidhahda kim oo isaguna isla dalka kuuriyada koonfureed ka soo jeeda cabdixakiinow nidaam kale ayuu la yimi dadkana horta midda kale waxaa cabdixakiin waxaan doonaya inaan kula wadaago dadku meeshay doonaanba caalamka ha ka yimaadaane isku fikir waxyaaba badan bay iskaga fikir ka yihiin waxaa iminka dadka qaar waa kuwan dee inay isbirto ku falaxashaan dadka qaar baa la sheegay khamri ku falaxasho is yidhahda dee jeermisku dilaya dadka qaar baa biyo kulul iyo saabuun ku falaxalanaya dadka qaar baa dee biyahaasun iskaga falaxalanaya qoloba waa si moog tahay dadkuna marka waxay kala aaminsan yihin jeermiskan inuu qaabo kala duwan viruskani uu u dhimanayo qaar baa dee xitaa markii talaagada cuntada ku jirto oranaya waa is okay maadaama talaagada ay waxoogaa ku jirta
qoloba marka waxbay aaminsanta
dee freeserka haddii iminka tusaale ahaan la geliyo dee cuntadii freeserka sare la geliyo dee digrigeeduna uu aad u sarreeyo aad u qabowdo dee viruskaas ma noolaanaya dadka qaar baa aaminsan maya marka marka marka lacagtiina farsamo kale iyagoo qoladan kanaga wahaleen saaxiibkeenan qoyskooda cabdixakiin oo kiim ku sheegay isagu wuxuu is yidhi mala haddii aad microwave bahalkan cuntada dadka ku diirsadaan ama caanaha lagu diirsado ama de xitaa dee cuntooyin kaleba lagu diirsado dadka qaar xitaa wax ku karsadaanba ee electriga ah haddaad ku shido oo aad dabkana aad ku dalacdo waa virusku waa dhimanaya saaxiibkan halkaasuu geliyey dee isaguna macnaha wuxuu jira halkaasi ula gasho mashiinkan buu jira kulaylkaasi ku gub bikula qiyaastii markaa lacagta waa gubanaysa intee leeg baa ka gubatay lacag shan dhibic laba milyan oo lacagta dalkaasi laga isticmaalo ku dhow ayaa ninkaas uu dee isaga laftiisa uu khalkhaliyey oo uu dee damage ku sameeyey oo xumaatay una dhiganta mare lacagta dollarka afar kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan waa intii loo qiyaasay ogow dee lacagtan marka dee ay gubatay waa inta in baa muuqanaysa in muuqan mayso in waa wada gubatay dee in xitaa intaa in ka badanna ay dee la garan waayey ayaa dee dhici karta oo dee laba soo saari waayo waxay ahayd ma konton kun bay ahayd ma boqol nood noocaa ahayd baa la garan waayo cabdixakino aad iyo aad ayuu dhegaystayaal umahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayay weli barnaamijka cawayska ayaynu ku guda jirnaaye haatanna aynu ku wada nasanno heestan ciidda iyo weliba codka fanaaniinta xiddigaa geeska mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay cawaysi wacan oo wanaagsan haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaada waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka cabdirasaaq saleebaan gaas isagoo qaybtan kaga hadlaya qaar ka mid a heesaha uu dhowaan soo saaray iyo weliba kuwii hore hase yeeshee waxa uu marka hore sharaxayaa farqiga u dhexeeya in fanaanku fankiisa uu ku hana qaado dalka gudihiisa iyo weliba qurbaha horta wadankii haddii la joogo dee wadankii waxaad isla helaysaa laxamiistihii muusishankii wixii oo dhan oo isugu kaa xidhan baad helaysaa ma garanaysaa marka horta fanku wadankii meeluu kaga fiican yahay ma jirto halkan waxa weeye shaqadii baad tegaysaa faamiyadii iyo iyo arrimahaagii kale muusishankii baaba laga yaabaaba inuu ku yidhaahdo wakti mahayo maantan ama aanan magaalada aad joogtaba aan nin muusishani joogin ma garanaysaa haddaad laxankii iyo midhihii isla hesho muusigii baad haddana muddo sugaysaa marka muusigii lagu soo tumana haddana codqabashadiibaa ayaad iyadana qof raadinaysaa kaa qabta wixii maadaama aanan anigu muusigiina tumin codkiina qaban karin ma garanaysaa
marka laakiin waa haddana waan wadnaa uuna de intaa waxbaanu laxamaynaa oo samaynayna laakiin wadankii marka la joogo wuxuu kaga fiican yahay fanku ma jirto because wax walbaaba uu isugu kaa xidhan yahay wagaag wagaag taa taa haddaan su-aal sii raacsado hees waxaa jirta heesahaaga ka mid a oo tidhaahda beledkaygiya waan ku tegay ma arrimahanunbay la xidhiidhaa mise macno kala gudbinaysa heesta waxaa sameeyey nin la yidhaahdo cusmaan maxamed aadan oo norwayna la degan oon aada saaxiib u nahay marka waa nin daltabiyo dalkiina u baahan qurbahana ka sheekaynaya oo carruurtiisii iyo reerkiisii dalkii geynaya marka waxa weeya waa heestu waa qurba joog marka waxay tegeysaa qolqolo joog bay tegeysaa marka waxay odhanay kolley waad waad u daari doontaa dadka laakiin waa nin waa qof qurbihii ku raagay oo dalkii doonaya inuu tago oo barafkan iyo dhaxamahan iyo biyahan ku wareegaysan iyo daltabiyo uun hayso si wanaagsan weeyaan marka maxay odhanaysaa heestaas waxay odhanaysaa dhul baraf laho rabbigay biyo ku wareejay buura baydii noqdo baydii noqdo baryaan ku raagay beledkaygiyo waan ku tabay beledkaygiyo waan ku tabay beledkaygiyo waan ku tabay beledkaygiyo waan ku tabay heesta waxaa sameeyey cusmaan maxamed aadan waana heestii u dambaysay ilaah u naxariistee maxamed miir xaaji uu laxamo nasiib daro annagoo aan isbaranin oo aan toos u arag buu de ay tiisi timi oo ilaahay de naga qaatay marka heesta aniga mar walba dareen iyaduna igu leh weeyaano marka heestan aad baan heesahayga aan jecelahay bay ka mid tahay cabsi haddaynu intaasi kaga nimaadno taasi hees waxaa jirta iyadana kaloo ka mid a heesahaaga oo aan muddo hore maqlay oo dabcan markaan dhegaystaan idhahdo xaalku waa bariga dhexe heestaasoo ereyadeeda ay ka mid yihiin bariidada uun isoo booqo aday badee hadda waa bariidada uun hadda wax kale iska daa xaalku waa bariida uun keliya la iska bariyaa miya ha bariido keliya weeyaan waxaa la yidhahdaa heesta bas basra la yidhahdaa waa albankaygii two thousand kii bay ku jirtay waxaa sameeyey nin la yidhahdo cabdirasaaq cismaan muuse shiine situationka waxaan umaynaya inuu isagu ku jiray markaa laakiin anugu waan waan gudbiyey uun marka basray basray bishaan ku barteen bilownay jacaylkii ambere marka marka xal ha bal wax kale ba kaa dooni maaye waa anigan dee sariirta dul aale bal bal soo boqo keliya sida cilmi boodheri ma garanaysaa markii layidhahoodan baa ku imanaysa uu ka gamay layidhahoodan baa timi oo kaa tagtay markaas halkaasuu isagu maraya abwaanku xadhka gale hurdada way xuntay hohay maxay seexshay bal inaan habaar qabo maxaa hodani weydaarshay buuri ha kaas way way dul timi laakiin kan uma imanin nasiib uma imana isaga waa baryaya oole dee hodanba waa ti cilmiba waa ti hodan sidaa u samaysaye bal adigu isoo booqo un inaan intaa yar intaa yarna ku bogsado wax kaleba aan samaynayna bal booqashadun iigu dadaal ha ha ha marka waa albankaygii two thousandki walaal marka waa iyaduna waa hees aada u qiimo badan oo waktigeediina lahayd
qayb kaloo waraysigan ka midana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaana barnaamijka caweyska ee soo socda barnaamijkeenna toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo ciid mubaarak nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
muhiima oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdixakiim maxamuud shirwac intaa ayay dhegaystayaal inagaga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna xigta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
يدي فرحيدا عفسامحة